جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andulus qodobadaan idiin helna waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo lagu dilay askar murtadiin ah hubna laga soo furtay ayaa ka dhacay degmada burakabo ee wilaayadabay ugu yaraan toban askare kufaarta kenya ayaa lagu dilay weerarka kana dhacay gobollada mandheere iyo leemu salaadiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayaa bogaadiyey weeraradii cagta lagu mariyey maliishaadka riddada ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayadaasi kataab al ikhbaariye ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo dayactirka webiga jubba ee mara qaar ka mid ah wilayaadka islaamiga in ka badan labaatan ruux oo itoobiyaan ah ayaa ku dhintay dhulgo' ka dhacay deegaan ka tirsan dalka itoobiya maliishaad murtadiin ayaa cabasho ka muujiyey amaro adag oo ay ku soo rogtay kooxda riddada iyagoona sheegay inay maxaabiis ku yihiin xero ku taal magaalada muqdisho malishaadka xuutiyiinta ayaa weeraray markab shaxnad ku dejiyey magaalada berbera kaasi oo u rarnaa dowladda xabashada itoobiya
أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر waa subaxnimo talaadaha taariikhuna ku beegan tahay toddoba tobanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan howlgal qorshaysan oo lagu dilay askar murtadiina hubna looga soo furtay ayaa ka dhacay degmada burakabo ee wilaayada bay faahfaahinta warkaasi war kaloo ku aadan ugu yaraan toban askari oo kufaarta kenya ah oo lagu dilay weerar ka kala dhacay gobollada mandheere iyo laami waxaa inoo hayaa walaalkeen marwaan maxamed howlgalladan oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah waxay ka kala dhaceen qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo gobollada laamu iyo mandheere ee ku hoos jiro gumaysiga saliibiyadda kenya aan ku hormarno wilaayada baay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada burakabo ay ku beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka riddada u taalla ee magaalo jaceyl ee degmadaas inta la xaqiijiyo waxaa howlgalkaasi qorshaysan lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah waxaana lagu soo qanimaystay laba qori iyo booshkooda wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaallo culus u qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka riddada ee xaafadaha mukrega iyo haanta dheer ee degmada afgooye dhanka gobolka laamu ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus u qaadeen saldhigga askarta kufaarta kenya ee deegaanka ishaakaaniya ee gobolka laamu ee ku hoos jiro gumaysiga saliibiyadda kenya saraakiisha mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyey in weerarkaasi ay ku baktiyeen shan askari oo kufaarta kenya ah halka ay ku dhaawacmeen afar askari oo isla kufaarta kenya ah dhinaca gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen saldhigga kufaarta kenya ee deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey ee ku hoos jirta gumaysiga kufaarta kenya waxaa weerarkaasi ku baktiyay hal askari oo kufaarta kenya ah howlgalladan ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta waxay imaanayaan xili maalinnimadii shalay ciidamada mujaahidiinta ay weerar ku qaadeen ilaa saddex haro oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanada buula xaaji harboole iyo miidho kuwaasoo cagtala mariyey dhammaan xerooyinkii murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanadaasi waxaa weeraradaasi lagu dilay ilaa toddobaatan iyo kow murtad halka mujaahidiintu ay ku soo qanimaysteen hub iyo gaadiida iyadoona nolosha lagu soo qabtay maxaabiis ka tirsan murtadiintii lagu weeraray xerooyinkaasi aad buu mahadsan walaalkeen marone kaasi ahaa kataab al ikhbaariye ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo dayactirka webiga jubba ee mara qaar ka mid ah wilayaadka islaamiga abu xasaan ayaa inoo haya warkaasi wax isla qabashada iscaawinta iyo isgarab istaagga waa da'biga lagu yaqaana dadka muslimiinta maadaama ay yihiin hal jir oo kale sida uu tilmaamay nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam iyagoo halkaa ka duulaya ayay wilaayada islaamiga ee jubbada hoose maamulka islaamiga degmada kamsuuma ganacsatada odayaasha dhaqanka iyo shacabka oo iskaashanaya ku guulaysteen inay iska xidhaan biyo xireen ku yaala degmada kamsuuma kaas oo ku fadhiya masaafo dhan ku dhowaad laba kilomitir islamarkaana dhib weyn ay ku qabeen dadka deggan degmada kamsuuma gaar ahaan xilliyada roobabka oo uu ku soo fatahi jiray degmada fiidiyo kooban oo ay baahisay katayba al ikhbaariya ayay ku soo bandhigtay dayactir lagu sameynaya biyoxireenkaasi oo ka soo fatahay webiga jubba ee mara degmada kamsuuma muuqaalkan waxaa lagu arkayaa makiinadaha loo yaqaana cagafcagafta iyo kuwa kale ee loo adeegsada biyo-xireennada oo shaqo adag hayo kuwaasoo ugu dambeyn ku guulaystay inay xidhaan biyo-xireenkaasi nabadoon qaasim cali xuseen oo ku magac dheer goobe oo fiideoga ka soo muuqanaya ayaa faahfaahin ka bixinaya hawsha soconayso iyo sida maamulka shacabka iyo odayaasha dhaqankaba ay uga qayb qaateen arrintan اولا رب سبحانه وتعالى ام هدينا هذا الله كذب ee waxaan u macdaynaynaa xarakadeena shabaab almujaahidiin anoo ku hadlaya afka odayaasha dhaqanka degmada kamsuumo ee muxaafadada Ju- jubbada hoose kamsuumo magaceen uu yahay nabadoon qaasim cali xuseen goobana ku magac dheer galabta sidaa arkaysaan insha allahu tacaala waxaan ka warbixinaynaa un taagannahay biixireen waayahan soo socday oo mashaariic ah oo ay waday walaayada jubbada hoose walaayada degmada kamsuumo odayaasha dhaqanka ganacsatada shacabka kala gedisan oo ayagoo gacmaha is haystaan insha allahu tacaala iyo waxay iska xireen biyo-xireenkan arjin kalligoo arkaysaan oo ka soo bilowdo kontaroolka magaalada geeskeeda looga baxo dhinaca jilib ee waqooyi una soo dhammaanaya ilaa idbari qiyaas ahaanna aan ku qiyaasnay ilaa laba kilomitir iyo hal kilomitir idbar ugu yaraan dhulkaana waxay isla qaadatay heer gobol iyo heer degmo iyo dhaqankii iyo shacabkii bulshada iyo ganacsatadii isku duwan waxay isla qaateen ilaahay idinkiis inay iskaashadaan oo iska helaan biyaha qadar ilaahay waa ogooni insha allahu tacaala biyo dambe ammaanan ka nahay waana ka nabadgalnay ilaahay baana nagu guulay guddiga gurmadka fatahaadaha xarakada shabaab almujaahidiin ayaa ku guulaystay inay xidhaan biyo-xireenno badan oo ka fatahay webiga jubba iyo kanaallo waaweyn kuwaasoo dhib badan ay ku qabeen qaar badan oo ka mida bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga aad buu mahadsan walaalkan abu xasaan oo kaasi ahaa in ka badan labaatan ruux oo itoobiyaana ayaa ku dhintay dhulgo ka dhacay deegaan ka tirsan dalka itoobiya abusheba ayaa faahfaahinaya khasaare kala duwan oo isugu jira mid nafeed iyo mid maaliyadeed ayaa ka dhashay dhulgo xooggan oo laga soo calaamadeeyey deegaan dhaca ismaamulka koonfurta dalka itoobiya dhulgo'an ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka gofa oo degmo ahaan hoostaga kanjoja gosli ee ismaamulka koonfurta itoobiya siday xaqiijisay warbaahinta maxalliga ah ee dalkaas dhulgo'an ayaa lasoo wariyey inuu galaaftay nolosha in ka badan labaatan qof oo itoobiyaan ah dhulgo'a ayaa la sheegay inuu dhacay shalay oo isniin ahayd guddoomiyaha degmada miskir midku ayaa wargeyska addis standard u sheegay in in ka badan labaatan miidada la helay wuxuuse sheegay inay kordhi karto dhimashada maadaama ay jiraan dhaawacyo badan sawiro lagu faafiyey baraha bulshada oo laga soo qaaday aagga dhulgo'a uu ka dhacay ayaa muujinaya dhismayaal dumay iyo burbur gaaray dhulbaaxad leh
aad buu mahadsan walaalkan abusheba oo kaasi ahaa milishaad murtadiin ayaa cabasho ka muujiyey amar adag oo ay ku soo rogtay koox dardada iyagoona sheegay inay maxaabiis ku yihiin xero ku taal magaalada muqdisho yaasir maxamed ayaa inoo haya warkaasi maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya oo ku xareysan xeryo ciidan oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey amaro ay kusoo rogtay kooxda ridada soomaaliya maleeshiyaadkani murtadiinta ah oo ku xareysan xeryaha jaalasiyaad iyo xeranacnac ayaa cabasho ka muujiyey in kooxda ridada ay kusoo rogtay amaro ah in ay la yimaadaan hubkii ay islaamka kula dagaalami lahaayeen maleeshiyaadkani waxay sidoo kale sheegeen in laga soo kala ururiyey furimaha islamarkaana lagu soo xareeyey muqdisho iyadoona loo sheegay in beelaha ay ka dhasheen ay ka keensadaan hubkii ay ku dagaalami lahaayeen waxay intaasi raaciyeen in hadda ay maxaabiis ku yihiin xeryaha ay ku jiraan iyadoona saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu arkayey maleeshiyaadkaasi oo u gacan qaadaya mid ka mid ah saraakiisha maleeshiyaadka ridada
halkan waxaa ku faydsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan oo kuliyadda jaalasiyaad la iskula dhafay ee, laba muddo laba biloodana ku xaraysnaa haddeerna ca- caqabad uu haysato taliyaha lugta iyo ku-xigeenkiisa jaanaraal dayax iyo jaanaraal ee, ninka la yidhaahdo cirro cirro ay dhaheen qabiilkii aad ka tirsanayd ka dhalateen inaad qaranka qore aad ugu shaqaysataan kala timaadaan baa la rabaa haddayna kala imaan muddo toban beriyaad haysataane na meeshaasaad ku xanaysnaanaysaan maxaabiis baa tihiin duruuftaasaa ciidankaas haysata waa toddobiyo labaatanaad toddobiyo labaatanaad qaybaha kala duwan ururadii halkaa lagu dhisay sodomaad lixdamaad reebihii halkaa lagu dhiso laisku dhafay waxaa haysta duruuftaas taalafiyaad iyo kuliyadda xerenacnac baa ay ku haysataa wuu soo weeraray habad muu ku bilaabay raawicii halkaasu taagan yahay nin madaxa bada uga dhacday iyo nimay gacanta dhacday halkaasay yaallaan annagoo askara oo dhibbow soo marnay oo soo shaqaynay oo furmihiina laga soo baxshay halkaana laiskula kalaya dhafay in la yidhaahdo waxaa nasiib darro ah qabiilkii aad ka dhalateen qoryo aad qaranka ugu shaqaysaan ka keena in la yidhaahdo oo dowladduna aysan qaybaha qoryo siin aysan qalabayn arrintaasaana haysta
aad buu mahadsan walaalkeen yaasir oo kaasi ahaa malishaadka xuutiyiinta ee weeraray markab shaxnad ku dejiyey magaalada berbera kaasi ururna dowladda xabashada etoobiya cabdilqani maxamed ayaa warkaasi faahfaahinaya maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka dagaalama waddanka yemen ayaa weerar ku qaaday markab shixnad ku dejiyey dekedda magaalada berberaha ee dhacda gobolka saaxilka kaas oo sida la sheegay u rarna dowladda xabashida itoobiya markabkan oo lagu magacaabo lobivia islamarkaana watay calanka dalka singabuur ayaa markii uu ka shiraacday dekedda berbera waxaa lagu beegsaday gacanka cadan isagoona dib uga soo laabtay dekedda berberaha kadib markii ay gaartay waxyeelo mas-uuliyadda weerarkaasi lagu beegsaday downadan waxaa durbadiiba sheegtay kooxda xuutiyiinta iyagoona sheegay in markabkaasi uu lahaa ganacsada yahuudi ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ay taageerto dowladda shiicada iiraan ayaa marar badan beegsaday maraakiib ganacsi iyo duuman ay leeyihiin dowladaha reer galbeedka iyo maamulka sahayanada waxaana weerarkan lagu beegsaday markabka lobivia ee u rarnaa xabashida uu kusoo aadayaa xilli maalmo ka hor maamulka yahuudda weeraro dhanka cirka ah uu ku burburiyey qaybo ka mid ah kaabayaasha dhaqaale ee magaalada alxudayda ee waddanka yeman mahadsaned cabdilqani warkii subxanimo idinkaga imaanaya idaacadda andalus waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu